بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo weerar kale oo xooggan maanta ku qaaday magaalooyinka yahuudda ixtilaalka ay ku haystaan ee dhulka filistiin qaraxyo aad u waaweyn oo laga maqlay talaabiib iyo bi'ru sabca iyo cisbitaal lagu dabiibayay askarta sahaynada ee ku soo dhaawacantay dagaalka khaza oo weerar xooggan lala eegtay yuhuudda oo sii wada duqaymaha ay u geysanayaan xarumaha nukliyeerka ee dowladda iiraan maraykanka oo qorsheynaya in dagaalka uu soo galo iyo washington oo diyaarado dagaal iyo maraakiib ka saartay dalalka dhaca bariga dhexe madaxweynaha ruushka oo shaaciyey in laba boqol oo khubara ku takhasustay hubka nukliyeerka ah ay ku sugan yihiin dalka iiraan dowladda aala sacuud oo xukun daldalaadaha ku fulisay saxafi ku eedaysan inuu baraha bulshada ku dhaliilay maxamed binu salmaan iyo dhaleecimo caalami ah oo loo jeediyey nidaamka dahraan qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii ugu dambaysay ee taxanaha muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexi labaatanka dulxaj kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa qaraxyo aad u waaweyn ayaa maanta laga maqlay magaalooyinka talaabiib iyo bi'ero sabca oo ka mid ah dhulka sahaynada ay ixtilaalka ku haysato iiraan ayaa beegsatay xarumo militari iyadoo dhanka kale warar soo baxaya ay sheegayaan in dowladda maraykanka ay isku diyaarinayso inay soo farigeliso xiisada gobolka wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen xaadis cabduqaadir bismilah aad baad u mahadsantaha walaalka suhiib dowladda shiicadaha iiraan ayaa saaka weerar ay u adeegsatay dufco gantaalo ah iyo diyaarado cusub oo nooca daroniska ay ku qaaday deegaanada xoogga ku haystaan yuhuudda kuwaasoo la sheegay inay ka dhigan yihiin weeraradii ugu cuslaa sideed iyo afartankii saaca lasoo dhaafay siday wararku sheegayaan ugu yaraan lixdan iyo shan yuhuud ayaa ku xidoobay gantaaladii ugu dambeeyey ee iiraan ay ku garaacday deegaanada ay haystaan yuhuudda waxaa sidoo kale duqeymahaasi ay dhaliyeen burbur aad u xoogan oo laga soo sheegayo gudaha magaalada talaabiib oo ah caasimadda maamulka yuhuudda idaacadda maamulka yuhuudda ayaa sheegtay in ugu yaraan labaatan ilaa soddon gantaal ay ahaayeen sawaariikhda laga soo riday dhanka iiraan kuwaasoo dhaliyey sida ay sheegeen dhaawaca iyo waxyeelada ilaa lixdan iyo shan qof oo dadka yuhuudda ah mid ka mid a gantaalada iiraan adeegsatay ayaa waxa uu ku dhacay isbitaalka soroka oo ku yaal deegaanka bi'ru sabca kaas oo ah isbitaal lagu daaweynayay ciidamada yuhuudda ee kusoo xilooba dagaalka khaza waxaana gantaalkaasi uu geystay burburka gebi ahaan mid ka mid ah ee dhismayaasha isbitaalkaasi waxay leeyahay soo gaartay isbitaalka soroka balse duqeyntu saameyn kuma yeelan awoodda shaqo ee xarunta ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka yuhuudda dhankeeda wakaaladda wararka ee dowladda shiicadaha iiraan waxa ay sheegtay in gantaalkii lagu weeraray biiru sabca uu ku wajahnaa xarun ay ku sheegeen inay talisi u ahayd saraakiisha sirdoonka ciidamada yuhuudda taas oo ku taal meel u dhow isbitaalka soroka oo isna ay soo gaareen burbur iyo waxyoolo kala duwan wakaaladda wararka iiraan ayaa xustay in xarunta la beegsaday ay hoy u ahayd kumanaan ciidamo ah waxaana ku xidhiira ay tiri nidaamyo hoggaan oo dijitaal ah howlgallo dagaal oo dhanka internetka iyo habab kala duwan oo ay ka mid yihiin nidaamyada hogaaminta iyo xakameynta qaybta intelligensiga oo ay sii dheer yihiin kormeerka iyo sidoo kale dabagalka kuwaasoo dhammaantood hoos yimaada ciidamada militariga yuhuudda ee dhankooda saraakiil u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee yuhuudda ayaa beeniyey in la beegsaday xarun militari oo ay lahayn ciidamadooda waxaana haweeney u hadasha wasaaraddaas ay sheegtay in iiraan ay gantaal baaliistiya ku bartilmaameysatay isbitaalka soroka oo ku yaal biir sabaca si ka duwan saldhigga militari ay sheegatay tahraan ay leedahay haweeneydan ee dhanka kale walaalka waxaa maamulka yuhuudda uu ka war helay saacadii lasoo dhaafay dhowr gantaal oo laga soo riday iiraan sida lagu sheegay warbixino ay saacadii lasoo dhaafay baahiyiin waxaa sidoo kale cododka digniinaha si aada looga maqleeyey magaalada talabiib iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaal mandaqada aljaliil kuwaasoo dhanka kale ka digeeyey suurtagalnimada weeraro loo adeegsado diyaarado daroonis ah taliska difaaca ayaa ugu baaqeeyey dadka yuhuudda ah inay galaan goobaha gabaadka ah gantaalada iiraanna waxa ay si toosa u garaacayeen magaalooyinka kale ah talaabiib iyo ramatgan oo ah halka uu ku yaalo suuqa saamiyada ee maamulkaasi iyo deegaanada kale ah hooloon iyo biir usabaca kanaalka labayo tobanaad ee yuhuudda ayaa soo xigtay warar hordhaac ah oo sheegaya inay jiraan dhimasho ka dhalatay duqeymaha iiraan iyo qaraxyo xoogan oo laga maqlay magaalada tal abiib waxaa sidoo kale la sheegay in guriga deni naafeh oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga likuud iyo wasiirkii hore ee deegaanka uu si toosa ugu dhacay gantaal ee suurida iiraan raadiyaha ciidamada yuhuudda ayaa waxa uu sheegay in shan iyo toban qof ay ku dhaawacmeen sawaariikhdii ku hobtay deegaanka ramatgan dhinaca kale isbitaalka wolfson ayaa la geeyey lix iyo toban dhaawac ah iyadoo saddex ka mid a dadkaasi ay xaaladooda tahay mid aad u liidataa kuwaasoo laga keenay goobta uu gantaalku ku dhacay ee magaalada holon maamulka isbitaalka waxa uu sheegay inuu sii wado qaabilaada dhaawacyada waxaana afhayeenad u hadasha waaxa dabdamiska yuhuudda ee u sheegtay idaacadda rasmiga ah ee maamulkaasi inay jiraan dhaawacyo toos ah oo laga soo qaaday bartamaha magaalada talabiib iyo sidoo kale deegaanka biirusabaca waxay haweenadan sidoo kale intaa ku dartay in uu jiro walaac ku aadan dad ay sheegtay in weli ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha iyo halis ah inay dumi karaan guryo sababo ku aadan waxalada kasoo gaartay duqeymaha iiraan wariye ka tirsan aljaziira oo soo xiganaya warbaahinta yuhuudda ayaa sheegay in burbur ballaaran ay soo gaareen ilaa shan goobood oo ku yaal magaalada tal abiib iyadoo meelo badan ay weli gubanayaan sidoo warka u dhigay tarkoobkii u dambeeyey ee khasaaraha yuhuudda waxa uu muujinayaa in tan iyo markii uu dagaalku bilowday saddex iyo tobankii bishan juun gantaalada iiraan ay sababeen dhimashada afar labaatan qof oo yuhuud ah iyo dhaawaca sideed boqol soddon iyo sideed kale halka shan kun oo qofna guryahooda laga daadguriyey kuwaasoo gebi ahaanba carare kadib cabsi soo wajahday marka laga yimaado sheegashada iiraan iyo weerarka ay qaaday subaxnimada saaka waxaa dhankiisa ciidanka yuhuudda ku dhawaaqay in habeenkii xalay ay fuliyeen duqeymo cirkaha lagu bartilmaameysaday goobo xasaasi ah iyo xarumo nukleerkaha ku yaal gudaha iiraan war-saxaafadeed uu maanta soo saaray ciidanka yuhuudda waxaa lagu sheegay in la beegsaday xarunta nukleyeerka ee araag oo ku taal koonfur galbeed magaalada tahraan ee caasimadda iiraan xarunta netanze oo dhanka koonfur uga beegan magaalada tehraan ayaa sidoo kale la beegsaday taasoo lagu sheegay inay tahay goob lagu hormariyo hubka nukliyeerka oo leh qalab casri ah oo dardargelinaya barnaamijka nukliyeerka ee dowladdaasi waxaa sidoo kale duqeymuhu ay saameeyeen warshado ciidan iyo kuwo kale sida kuwa soo saara agabka asaasiga ah iyo qaybo ka mid ah gantaalada baalistiga ciidanka yuhuudda ayaa sheegay in weerar kala fuliyey iyadoo la adeegsanayo afartan diyaaradood oo dagaal kuwaasoo duqeeyo tobaneeyo saldhigyo ciidan oo ku kalayaal magaalada tehraan iyo gobollo kale oo iiraan ka tirsan dhanka kale idaacadda militariga yuhuudda ayaa sheegtay in la qabtay toddobiyo toban diyaaradood daroon ah oo iiraan soo riday habeenkii arbacada ee lasoo dhaafay kuwaasoo ay sheegeen inay kusoo wajahnaayeen talaabiib iyo deegaanada kale ee ay xoogga kaga haystaan filistiiniyiinta ciidamada dowladda iiraan waxa ay war ay soo saareen ku sheegeen inay si guulah u fuliyeen weeraradoodii ugu dambeeyey ee ka dhanka ahaa yuhuudda waxaana dhanka kale warbaahinta maamulka sahayanada ay sheegtay in tirada kaga dhaawacantay duqeymihii iiraan ay fulisay saacadii lasoo dhaafay ay yihiin lixdan iyo shan ruux oo yuhuud ah ee dhanka kale waxaa xusid mudan in weerarada yuhuudda ee lagu beegsaday xarumaha nukliyeerka ee iiraan ay taageero ku helayeen dowladda mareykanka waxaana intii ay socdeen weeraradaasi la beegsaday xarumo dhowr ah oo ay leedahay dowladda shiicada ah iyo saldhigyo lagu habeeyo gantaalada waxaa sidoo kale la fuliyey daliil qorsheysan oo lagu bartilmaameysaday saraakiil ciidan iyo saynisyahaano iiraaniyiin ah waxaana duqeymahan ka dhashay dhimashada laba boqol afar labaatan qof oo iiraaniyiin ah iyo dhaawaca kun laba boqol toddobaatan toddoba kale si kastaba waxaa in la xusa mudan in xaaladda iiraan iyo yuhuudda ay sii xumaanayso iyadoo dagaalku uu sii xoogeysanayo marba marka ka dambeysa waxaana jira warar sheegaya in dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ay qorsheenayaan inay qayb ka noqdaan dagaalka ka holcaya bariga dhexe ee u dhexeeya yuhuudda iyo shiicada iiraan sida ay sheegtay saxaafadda wall street journal oo soo xoganaysa ilwarado gaar ah waxaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu u sheegay la taliyayaashiisa inuu ogolaaday qorshe weerar oo ka dhan ah iiraan taas oo la sheegay in ay muujinayso in go-aan militari ay dowladdaas ka gaartay qadiyadda iiraan iyo dagaalka kala dhexeeya yuhuudda waa inkastoo aan si rasmi a loo shaacin arrinkaasi waxaa sidoo kale arrinka lagu macneeyey in la filan karo in tallaabooyin toosa uu dhowaan maraykanku qaadi doono taasoo laga yaabo inay sare usii qaado khatarta dagaalka shabakadda c n n waxay dhankeeda sheegtay in maamulka trump uu diyaarinayo in toddobaadka dambe uu siiyo warbixin sir ah een golaha senatka ee kongareeska si ay ula socdaan xaaladda iiraan falanqeeyayaal badan ee iyana waxa ay muujinayaan in qorshuhu yahay mid dhab ah oo khatartiisa wata islamarkaana ku riixayo maraykanka iyo xulafadiisa inay ka qaataan ogolaansho buuxa iyo faham siyaasadeed ka hor inta aan tallaab la qaadin weerarada la filan karo in maraykanka uu ku qaado iiraan waxaa mid ka mid a uu abaarayaa xarunta nukliyeerka ee firdow sida ay sheegtay a b c news taasoo intaa ku dartay in qorshaha maraykanka uusan noqon doonin hal weerar balse uu ahaan doono silsilad weeraro ah walaalka waxaa muuqata in hadafku uu yahay burburin buuxda in loo geysto awoodda nukliyeerka ee dowladda shiicadaha ee iiraan taasoo dabcan keeni karta falcelin xoogan oo ay sameyso xukuumadda iiraan wararka la helayo ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in maraykanka laga yaabo inuu codsado isticmaalka saldhigyada ceedan ee ingiriiska uu ku leeyahay qubrus inkastoo aan ilaa hadda wax codsi ah aan loo dirin dowladda ingiriiska dadka sidaadka oo la socda arrimahan waxa ay sheegayaan in maraykanka uu ku talagalay diyaargarow aad u dhammaystiran oo uu kaga qaybgeliyo dagaalka islamarkaana la filan karo in weerarka uu ka bilowdo saldhigyo dhow oo ka baxsan gudaha maraykanka sida ay soo tebinayaan warbaahinada reer galbeedka waxaa trump oo ah hogaamiyaha maraykanka uu doonayaa in uu hubiyo in weerarka uu yahay mid daruuri ah oo dalkiisa uusan gelin dagaal dheer oo aan laga bixi karin dhanka kale waxaa midaasi barbar socda rabitaanka trump ee ah in gebi ahaanba uu burburiyo barnaamijka nukliyeerka ee iiraan arrintan waxaa laga dheehan karaa walaalka inuu jiro walaac gudaha maamulka ah oo ku saabsan halista ay leedahay weerar toosa uu qaado maraykanka waxaanay caddaynaysaa in go-aanku yahay mid culus oo leh saameyn istaraatiiji ah si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa isku dayaya inuu kusoo biiro dagaalka ka dhanka ah iiraan sida la saadaalinayo waxaana xusid mudan in sawirro ay dayaxgacmeedyadu ka soo qaadeen saldhigga cerka ee alcudeyd ee cudamada maraykanka ay ku leeyihiin qadar ay muujinayaan in xeradaasi laga daadguriyey inta badan diyaaradihii dagaal ee halkaasi dhoobnaa waxaana tani lagu macneeyey in cudamada cerka ee maraykanka iyo kuwa ingiriiska ee deganaa saldhiggaasi ay baneeyeen islamarkaana ay u wareegeen goobo kale sababo ku aadan cabsida ay ka qabaan weeraro uga yimaada dhanka dowladda iiraan dhanka diyaargarowga dagaalka marka la eego gaar ahaan marka laga yimaado siyaasadda maraykanka iyo xulafadiisa ray ururin ay sameysay saxaafadda washington post ayaa muujinaya in dadka amerikaanka iyo askartooda ay afartan shan boqolkiiba kasoo horjeedaan in dowladooda ay weerar ku qaado iiraan halka nisbo kale oo shan iyo labaatan boqolkiibana ay taageereen qorshaha ah in maraykanka uu weeraro dowladda shiicadaha iiraan isagoo taageeraya yuhuudda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada siddeetan iyo labaad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta oo ah tan ugu dambaysa walaalkeen faysal mahad ayaa alaaba halkan inooga soo jeediya سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadeennii siddeetan iyo labaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadeenna maanta oo ah xalqadii ugu dambaysay ee kitaabkeenna waxaannu ka ambaqaadi doonnaa waxay ka baxeen cidhiiriga jasiiradda carabta iyo nolosheedii cidhiiriga ahayd cidhiirigii fikirkeedii yaraa ee xadidan iyo nolosheedii liidatay waxayna u baxeen caalam cusub oo ah mid akhlaaqeed mid cilmi iyo sidoo kale mid maamul webiyada waaweyn sida daanoob niil furaat iyo sind waxay u ekaadeen sidii biyomareenno yaryar buuraha waaweyn sida albis branis iyo sidoo kale buuraha lubnaan iyo himilaya waxay u muuqdeen iyaguna kuwa yaryar dhulalka waaweyn sida hindiya shiinaha iyo turkistaanna waxay noqdeen sida xaafado yaryar oo kale qofka meesha ugu sarraysa ka gaara hoggaaminta iyo sharafta dhulka marka uu soo eego wuxuu u arkayaa qariirado yaryar sida uu u arko shimbirka cirka duulaya oo kale ummadahaasi weyna thaqaafadooda xadaaradooda iyo adabkoodana waxay noqonayaan sida hal qoys oo yar oo ka tirsan ummaddan weyn caalamkan wuxuu ku istaagay caqiido midaysan iimaan qoto dheer iyo xiriir ruuxi ah oo xoog leh wuxuu ahaa dunidii ugu baaxadda badnayd ee taariikhdu xusto shucuubtii ku noolayd caalamkaasna waxay ahayd qoyskii ugu weynaa ee taariikhdu garatay taasoo aqoonta iyo hibadu ay ahayd mid ay dhex dareerto markaas oo ay noqotay hal ilbaxnimo oo midaysan oo ah ilbaxnimada islaamka taasoo weli aan ka zuulin inay ka soo burqanayso islaamka tiro iyo cadadna aan lagu soo koobi karin raadadka islaamiga ah ee ay reebtay haddii ay tahay aqoon iyo shaqo taariikhduna aysan soo koobi karin hoggaaminta dunidan islaamka waxay ahayd welina tahay hoggaamintii ugu sharafta badnayd ugu saraysay uguna xoogga badnayd ee abid soo marta taariikhda hoggaamineed alle wuxuu sharafkan siiyey carabta markii ay u hureen si daacadnimo leh dacwada islaamka oo ay nafhur u sameeyeen markaas oo dadkii kale ee dunida joogay waxay carabta u jeclaadeen jacayl aan hore loo arag waxayna ku daydeen wax walba oo carabtu ay la yimaadeen ku dayasho mid la mid ah aan hore loogu arag taariikhda luuqadooda ayaa hoggaamisay luuqadaha kale sidoo kale thaqaafadooda iyo xadaaradooduna waxay ka hormartay kuwa kale luuqadoodu waxay noqotay luuqadda cilmiga iyo qoraalka ee dunida ilbaxday laga soo bilaabo gees ilaa ka gees waa luuqad barakaysan oo dadku ay jecel yihiin mararka qaarna ka doorbidaan luuqadahooda hooyo waxay ku alifaan mu'alafaadkooda kuwa ay ugu jecel yihiin waxayna u bartaan sida in ay ku dhasheen ama ka wanaagsan waxaana ka soo baxay suugaanyahanno iyo mu'alifiin ay wax ka barteen aqoonyahanno ka soo jeeda caalamka carbeed oo ay fadligooda iyo hormuudnimadoodu ay qirayaan suugaanyahannada carbeed iyo kuwooda wax tafaftira hoggaaminta carbeed waxay sii jirtay muddo dheer iyadoo aysan jirin cid ku kacdoontay ama ka falcelisay sida lagu kacdoomaba dad xoog kula wareegay maamulka ummadahana qabsada sababtaasi waxay tahay in xidhiirka dadka kale ay la lahaayeen carabtu uusan ahayn xidhiir gumaysi ee uu ahaa xidhiir iimaan iyo walaartinimo ma ahayn xidhiir ku dhisan xoog iyo kelitalisnimo ee wuxuu ahaa xidhiir u dhexeeyey mu'min iyo mu'min kale ama ugu badnaan wuxuu wuxuu ahaa xiriirka taabica uu la leeyahay matbuuca kaga horreeyey garashada iimaanka xaqa iyo dacwada iyo sidoo kale nafhurka jidka alleh marka ma jirin meel bannaan oo loo mari karay kacdoon ama nacayb waa in la qiro wanaaggooda afkuna uu si joogtaa ugu dhawaaqo mahadnaqooda oo ay yidhaahdaan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين الذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم sidaas ayay ahayd ummadaha kale ee dhulkooda la furtay waxay carabta u arkeen inay yihiin badbaadiyaashooda jaahilnimada iyo asnaamta u yeerayaashii nabadda hoggaamiyaasha jidka jannada macallimkii xadaaradda iyo ustaadkii adabka tani waa hoggaaminta caalamiga ah ee ay diyaarisay risaaladii nebiga sala allahu calayhi wasallam waa hoggaaminta ay tahay in carabtu aad ugu dadaalaan oo ay ku adkeeyaan goosdambeedka iyagoo adeegsanaya dhammaan hibadooda aabbayaashuna ugu dardaarmaan ubadkooda uma habboona diin iyo caqli ahaanba inay shareecada ka tagaan zaman ka mid ah zamannada sababtoo ah beddel kasta hoggaankiisa waxa uu wataa siyaado waana hoggaamin kulminaysa dhinac weliba oo hoggaamin iyo siyaasada ah waana mid aqbalayso quluubta iyo ruuxda in ka badan inta ay saydaraynayso jismiga iyo muuqaalka jidkii lagu gaari lahaa hoggaamintan waa mid furan oo sahlan oo carabtu ay hore u marayeen wakhtiyadii hore jidka loo marayana waa ikhlaaska dacwada islaamiga ah ilaalinteeda caddaynteeda iyo nafhurka waddadeeda iyo manhajka nolosha islaamiga ah oo laga fadilo manaahijta nolosha kale sidaa darteed iyadoo aan loo jeedin in lagu gaaro ama lagu kasbado hoggaamintan ummadaha islaamka ee ku nool adduunka waxay u hoggaansameen carabta waxayna ku tartameen jacaylkooda iyo weynayntooda iyo kudaysigooda dhaqanka carabta sidaas awgeedna waxaa u furmay albaabo iyo fagaarayaal cusub oo ku yaalla bariga iyo galbeedka waana fagaarayaal ka santaagay gumaystihii reer galbeedka kuna kacdoomay markaas islaamka waxaa soo galay ummado cusub kuwaasoo leh hibooyin iyo awoodo waa ummado awooda inay ka hor timaadda yurub xadaaraddeeda iyo culumteeda haddii ay hesho iimaan cusub diin cusub ruux cusub iyo risaalo cusub intaba ilaa goorma ayaad carabay awoodihiinna xoogga badan ee aad ku furateen caalamkii hore aad ku haysanaysaan goobahan xadidan ilaa goorma ayaad israacinaysaan daadadkan adag ee qaaday xukuumadihii iyo ilbaxnimadii hore idinkoo ku kooban waadigan cidhiidhiga ah oo ay hirarkiisu isgaraacayaan qaarkoodna qaarka kala cunayaan u kaalaya caalamkan weyn ee allaah uu idiin doortay hoggaankiisa idiinna doortay hanuunkiisa bicdadii muxamediyada ayaa ahayd furaha cahdiga cusub ee taariikhda ummadda iyo caalamka oo dhan ee ilaashada dacwada islaamiga ah mar kale nafurkeedana ku bixiya waddadeedana ku jihaada وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتقوا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal xalqadeennii ugu dambaysay ee kitaabkeenna maadaa khasira alcaalamu biinxidaadi almuslimiin oo aan filayo inaan ka wada faa'iidaysannay waxyaabihii kala duwanaa ee kitaabkan uu ka hadlayey tan iyo intaan taxana midkan la mid ah aan dib ugu kulmi doonno dhammaantayoo isku duuban waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته وبركاته وبركاته أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا فدون مقامنا برج الثريا كما نطأ السحاب إذا خضونا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen ilyas cabdulaahi bismillaah suhayb waxaannu ugu horrayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa iiraan oo xalay adeegsatay mid ka mid ah gantaallada ugu casrisan iyo yuhuudda oo ay ka sii dhammaanayaan qaar ka mid ah gantaalladeeda ugu muhiimsan dhanka difaaca sida uu baahiye wargeyska wall street journal isagoo soo xiganaya ila sirdoon oo dhanka xukuumadda tehraan ah iiraan ayaa adeegsatay gantaal guuxiisa ka dheereeya oo magaciisa ay ku sheegtay sijiil oo ka mid ah kuwa ugu awoodda badan ee yaalla gobolka gantaalkan ayaa markii ugu horreysay la sameeyey labada kun iyo siddeeddii waxa uu leeyahay astaamo kala duwan dherarkiisu waa toddobiyo toban dhibic shan mitir miisaanka culayskiisana waa labaatan iyo saddex tan gantaalkanna waxa uu gaari karaa ayay sirdoonku leeyihiin masaafo dhan ilaa laba kun oo kiilomitir iyadoona loo gano qaab istaag ah taasoo kor u qaadaysa in mar weliba ay suuragal noqotay in uu haleelo hadafkiisa warbixinnadii soo baxaya saacadihii lasoo dhaafay ayaa dhanka kale muujinayey sida yuhuudda ay uga qayla dhaaminayeen gantaalkan saamayntiisa muuqaalo lagu baahiyo baraha kala duwan ee internetka ayaana muujinayey xaddiga burbur ee uu geystay gantaalkan ay iiraan ugu magacdartay sijiil dhanka kale warbixin uu daabacay isla wargeeskan ayaa daaha ka qaadaysa in maamulka gumeystaha yuhuudda ay gabaabsi ka yihiin gantaallada difaaca cirka noocooda aarow kuwaasoo si gaar ah loogu talagalay in ay beegsadaan gantaallada baalistiga ah ee ay soo tuurto xukuumadda tehraan gantaallada noocan loogu talagalay difaaca cirka ayay si wadajir ah u horumariyaan maamulka gumeystaha yuhuudda iyo dowladda maraykanka waana lafdhabar difaac oo uu si aad ah ugu xisaabtamo maamulka gumeystaha yuhuudda ayay warbixintu leedahay trump oo ansixiyey saacadihii lasoo dhaafay weerar ka dhan ah iiraan balse daqiiqado kadib ka laabtay haddaba tani macadaadis siyaasadeed bisadana kale oo gaar ah waa ciwaanka warbixin uu daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer galbeedka ugu horreyntii qoraalka warbixinta waxaa lagu bilaabayaa in donald trump uu saacadihii lasoo dhaafay si rasmi ah u ansixiyey weerar militari oo ballaaran oo ka dhan ah dowladda iiraan go-aankan ayaana la sheegay inuu yimid kadib markii uu donald trump golihiisa amniga saacadihii lasoo dhaafay la qaatay kulan socday saacado fara badan jiriirada ayaa sidoo kale sheegaysa in trump uu si cad u ogolaaday kulankan kadib in la weeraro bartilmaameedyada muhiimka ah ee militari ee ku yaalla gudaha dalka iiraan hase yeeshee iyadoo aysan wakhti kooban ka soo wareegin amarkaas ayuu hakin ku sameeya donald trump isagoo sheegay in uu sugayo jawaab ama isbeddel muuqda oo ka yimaada dhanka xukuumadda tehraan kaasoo ku saabsan mowqifkeeda siyaasadeed iyo kan dhaqdhaqaaqa militari ee ay hadda ka wada gobolka middan ayaana lagu fasiray cadaadis siyaasadeed oo uu trump doonayo in uu wax kabeddel ugu sameeyo mowqifka iiraan khubarada falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa iyagana dhankooda aaminsan in tallaabadan trump uu qaaday ay calaamad u tahay in maraykanku uu weli rajo ka qabay in wax kabeddel buuxa uu ku helo cadaadiska siyaasadeed iyo midka militari ee joogtada ah oo uu saarayo iiraan putin oo shaaciyey in iiraan ay ku sugan yihiin ilaa laba boqol oo khubaro dhanka nukliyerka ah haddaba tani maxay uga dhigan tahay yuhuudda iyo maraykanka sida ay baahiyeen wargeysyo ay ka mid yihiin the moscow times madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa saacadihii lasoo dhaafay shaaca ka qaaday in in ka badan laba boqol oo khubaro dhanka nukliyeerka ah ay hadda si rasmi ah ugu sugan yihiin laba dhismood oo xarumaha nukliyerka ah oo ku yaalla gudaha dalka iiraan islamarkaana ay si toos ah uga shaqogalayaan saacaddan la taagan yahay putin ayaa sidoo kale caddeeyey in dowladda ruushka ay horey heshiis ula gaartay maamulka gumeystaha yuhuudda kaasoo lagu xaqiijiyey in aanan waxyeelo la soo gaarsiin karin shaqaalaha raashiyanka ah ee sida joogtada ah ugu sugan gudaha dalka iiraan badqabka khubaradooda iyo in howshooda ay halkooda ka sii wataanna ay midaas sabab u tahay labadan xarumood ee ay ka shaqaynayaan khubaradan raashiyaanka ah ee dhanka nukliyerka waxay qayb ka yihiin istaraatiijiyad ballaaran oo ay iiraan ku rabto inay koronto badan ku dhaliso iyadoo adeegsanaysa tamarta nukliyerka lana yareynayo ku tiirsanaanta shidaalka dabiiciga ah mashruucanna waxaa si toos ah u maalgelinaya dowladda iiraan halka dhismaha iyo farsamadana ay gacanta ku hayaan hay-ado kala duwan dowladda al sacuud oo xukun daldalaad ah ku fulisay saxafi dhaliilay maxamed bin salmaan sida uu baahiyey wargeyska maalinlaha ah ee the guardian dowladda sacuudiga ayaa si rasmi ah xukun dil ah ugu fulisay saxafi waddankaas ka howlgelayay dhanka kalena ah milkiilaha iyo aasaasaha bogga rasmiga ah ee almashada sacuudi iyadoo ku eedeysay in ninkan uu ku dhaqaaqay wax ay ku tilmaantay khiyaano qaran balse warbixinnada ayaana sidaas sheegaynin oo waxay taabanayaan xogo isku mid ah oo sheegaya in ninkan uu dhaliilay maxamed bin salmaan iyo xukunkiisa isagoona si joogto ah uga hadli jiray umuuro ay ka mid yihiin qadiyadda filistiin dhanka kale dowladda sacuudiga ayaa sheegtay inay heshay isticmaalayaal fara badan oo dhanka twitter-ka ah kuwaasoo si qarsoodi ah u dhaleeceeya maxamed bin salmaan iyadoona ku hanjabtay in dhammaantood ay gacanta kusoo dhigi doonto xukuumadda riddada ah ee aali sacuud ayaa hadda u muuqata in mid mid ay u ugaarsanaysa dadka ka dhawaajiya umuuraha ka soo horjeeda maxamed bin salmaan iyo xukunka ala sacuud ee ku dhisan gaalnimada iyadoo horey ay dowladdan xabsiyada ugu gortay culammadii ugu waaweyneed ee dhulka xaramaynka guud ahaanna dhegaystayaal inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintoo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى وهجا جود هنتاس ينقصوا جبجبيني برامجك عالم اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها